بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين waxay idiin soo gudbinaysaa khudbad ciwaankeedu yahay
عودة الأمة إلى الأخلاق النبوية ummadda nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam inay dib ugu noqoto akhlaaqdii nebi muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam waxaana soo jeedin doona ashaykh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam axmed iid xafidahu allah ee dhegaysi wacan
ina alxamda lilah naxmaduhu tacaala wanastaqfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال waxaynu jumcadan kelimaad kooban ka odhan doonnaa biidni illaahi jalla sha'nuh cawdatu lummah ila alakhlaaqi annabawiya ummadda nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam inay dib ugu noqoto akhlaaqdii nebi muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam waayo maanta walaalayaal bulshadeenna iyo ummadda nebi muxamed caam ahaan masaa'ibka haysta waxa ugu waaweyn xagga dhaqanka iyo akhlaaqda oo iyadoo cilmigii uu fara badan yahay oo waxbarashadii iyo dalabulcilmigu uu zaa'id yahay ayaa haddana in fara badan waxaad tabaysaa dhaqanka iyo akhlaaqda waana mas'alo aad iyo aad muhiim u ah in had iyo jeer laysku celceliyo oo laysxasuusiyo oo ummaddu dib ay ugu laabatoy dib u eegto siiradii iyo akhlaaqdii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam waayo walaalayaal diinteenna qiimaha badan ee diinulislaam ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu mannaystay waa diinulcamal waa diinulmucaamala waa diinulakhlaaqi alxasana ma aha diin hadal iyo qowl iyo odhaah keliya ku salaysan waa diin dhaqan waa diin camal iyo cibaado ku salaysan waa diin akhlaaq iyo mucaamalo wanaagsan ku salaysan waxaa laynooga baahan yahay markaa diinteennu inay noqoto diintaa ku dhisan mucaamalaadka iyo akhlaaqiyaadka wanaagsan fil qowli waalcamal ficil iyo hadal iyo odhaahba walaalayaal nabiyunaa muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam khayru khalqi illaah wa imaamu alanbiyaa'i waalmursaliin nebi muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam oo khalqiga kii ugu khayrka badnaa ah oo hormoodkii ugu mudnaa ambiyada iyo rususha ah waxa uu ka gaadhay dhaqan wanaag iyo akhlaaq suuban halka ugu sarraysa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ina amray inaynu isaga tusaale iyo qudwo iyo mihaal ka dhiganno ilaahay waxau idhi jalla sha'nu laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa rasuulka alla idinku sugnaatay ku dayasho wanaagsan akhlaaqdiisii aad ku dayataan dhaqankiisii aad ku dayataan cibaadadiisii aad ku dayataan caqiidadiisii aad ku dayataan taas ayaa laynooga baahan yahay jaanib kasta ama dhinac kasta oo dhinacyadii noloshiisa ka mid ah inaynu qudwo iyo tusaale ka dhiganno walaalayaal nabiyunaa muxamed calayhi afdal asalaati wasalaam maqaasidii iyo ujeeddooyinkii loo soo saaree ilaahay u soo diray waxa ka mid ahaa uguna muhiimsan uguna mudan waxa weeyaan dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka wanaagsan inuu nooleeyo oo bulshada dhexdeeda uu ku baahiyo nebigu sal allahu calayhi wasalam sida imaamu lbukhaari fi ladabi lmufrad uu ku soo saaray xadiidka abu hurayra uu warinayo waxa uu nebigu yidhi calayhi afdal salaati wasalaam innamaa bucitu liutamima makaarima alakhlaaq waxa uu rasuulku yidhi waxaa la ii soo saaray uun si aan u dhammaystiro akhlaaqiyaadka wanaagsan ee suuban waxaa xadiidkaa laga qaadanayaa ahdaaftii iyo ujeeddooyinkii risaaladii nebi moxamed xambaarsanaa kuwa ugu muhiimsan inay ka mid ahayd akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka wanaagsan ummadda dhexdeeda inuu ku faafiyo walidaalika nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ducooyinkiisa ka mida salaada marka uu furfuranaya ilaahay uu weydiisan jiray allaahuma ahdinii liaxsani alakhlaaq laa yahdii liaxsaniha ilaa ant wasrif cannii sayi'aha laa yasrifu cannii sayi'aha ilaa ant nebigu sala allahu calayhi wasalam salaada ducooyinka uu ku furfuranayo waxaa ka mid ahaa inuu idhaahdo sida xadiidkaa cali ku ansaxday allahayow igu hanuuni akhlaaqiyaadka iyo dhaqamada wanaagsan waayo dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan iguma hagaajin karo oo iguma hanuunin karo adiga mooyaane allahayow allahayow iga leexiyoo iga du akhlaaqiyaadka iyo dhaqamada xunxun waayo dhaqamada iyo akhlaaqiyaadka xun igama leexin kara adiga mooyaane allahayow cid kale igama leexin karto walaalayaal waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sidaa ilaahay ugu baryayaa ee ugu ducaysanayaa waa muhimmadda iyo makaanada dhaqan wanaaggu islaamka uu ku leeyahay darteed sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu dhaqan wanaag ka gaadhay derajada ugu sarraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku ammaanay nebigiisa muxameda fii kitaabihi alkariim allah waxa uu idhi jalla sha'nuh wainnaka lacalaa khuluqin cadiim nebi muxammedow waxaad ku dul sugan tahay dhaqan weyn oo wanaagsan akhlaaqad wanaagsan ayaad ku sugan tahay waa taskiyatu min rabbi alcaalamiin waa ammaan iyo taskiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga markhaati kacay waxa ibnu cabbaas turjumaanu lqur'aan wa xabru haadihi lummah waxa uu ku fasiray iyo mujaahid wainnaka lacalaa khuluqin cadiim ay lacalaa diinin cadiim waxaad ku dul sugan tahay diin weyn ayaa dusheeda ku sugan tahay waxaa tafsiirkaasina sii caddaynayaa in akhlaaqda iyo dhaqanku uu yahay diinta kaka turjumaya wanaagsan oo diintu aanay hadal iyo qowl ahayn laakiin dhaqan iyo akhlaaq iyo mucaamalo wanaagsan oo lagu dayda ay diintu tahay walaalayaal nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam haddii ilaahay ku ammaanay dhaqan wanaag haddii ilaahay ku sheegay akhlaaqad wanaag su'aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay halkuu ka keenay dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagga iyo quruxda leh waxaa taa inooga jawaabaysa caaisha radia allaahu canhaa ooridii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam zawjadiisii sharafta badnayd asiddiiqatu binti sidiiq ayaa hishaam ibnu xakiim kamaa fi saxiixayn markii uu su'aalay akhlaaqda iyo dhaqanka nebiga waxay ku tidhi kaana khuluquhu lqur'aan nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa dhaqankiisa iyo khuluqiisu ahaa kitaabka qur'aanka ah taa macnaheedu waxa ay tahay sodonkaajisee qur'aanka ah ee maanta in badan oo ka midihii ay xambaarsantae aynu xafidsannahay qaarkood ay dhadhoweeyeen qaar laga yaabo qadar mucayana inay ka barteen kitaabka qur'aanka ah ee maanta aynu in badan ku mashquulsannahay xifdigiisa iyo inaynu xambaarro waana arrin aad iyo aad u qurux badane qur'aankaas dhexdeenna macruufka ka ah ee in badan oo innaka inaga midi ay xufaadda ku tahay hada alqur'aan qur'aankaas ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dhaqankiisa ka qaadan jiray qur'aankaas ayuu amarkiisa qaadan jiray qur'aankaas ayaa wuxuu u diidee uu ka reebana uu ka joogsan jiray waxa uu u fasaxana uu fulin jiro oo uu samayn jiray walaalayaal kaana khuluquhu alqur'aan waxaa laga qaadanayaa inaynu aadaabta qur'aanka qaadanno inaynu tacaaliimtiisa ku toosnaanno inaynu wuxuu ina farayo yeelno inaynu wuxuu inoo diidaya isaga tagno inaynu xuduuddiisa ilaalinno sidaynu xuruuftiisa u ilaalinayno inaynu xukunkiisa ilaalinno oo isaga dhaqan iyo xukum aynu ku kala baxna aynu ka dhiganno waayo ummadda islaamku waxay baaba'day oo sharafteediiyo cisigeedii uu lumay markii kitaabkii ilaahay u soo dejiye ay ka baydheen ee dasaatiirta reer galbeedka iyo bariga ay qaateen ee waxa weeyaan basharka iyo bani aadamku waxa maskaxdooda iyo cuquushooda ay ka qorqoreen taa markay manhaj nololeed ka dhigteen iyo xukum ee ay ka baydheen manhajkii samaawiga ahaa ee rabbi uu soo dejiyey ayaa ummadda islaamku maanta halka ay taallo markaasay ku dhacday kana kici mayso ilaa ilaahay kitaabkiisa ay dib ugu noqoto oo tacaaliimtiisa ay qaadato oo isaga ay isku xukunto oo amarkeeda iyo nahyigeeda isaga ay kala kulanto walaalayaal maanta mujtamacaadkeenna waxa wax aad iyo aad loogu farxaa in risaalada qur'aanku dhexdeenna ay ku baahday oo xifdiga qur'aanku uu inagu batay walilaahi alxamdu walminna waa nicmo ilaahayna waafajiyey aynu ugu mahadnaqayno laakiin nicmo weliba nuqsaan lehe waxa aynu maanta ka cabanaynaa maaha xifdulqur'aan laakiin waa alcamalu bilqur'aan oo waxa dhacaysa iyadoo qur'aankii ilaahay la xafidayo oo la subcinayo oo la akhriyayo oo laga baxayo ayaa haddana ina kii xaafidulqur'aankaah gidaarkaa u fadhiya oo laga yaabaa isaga iyo kii ciyaala suuqa ahaaye weligii xaraf an baran inaan la kala soocin oon la kala saarin mushkiladdeennu marka waa mushkilatulakhlaaq waa mushkiladda xagga akhlaaqda iyo dhaqanka oo qur'aankaynu baranaynay ayaa camalkiisi iyo dhaqankiisii inaga dhiman yahay walaalayaal nabiyunaa muxamed sal allahu calayhi wasalam waxa uu darajadaa sare ku gaadhay waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ammaanay markuu qur'aanka ka amar qaatay innakuna waxaynu sharaf iyo karaamo ku helaynaa qur'aankaa aynu hadhiyo habeenba akhriyayno isaga markaynu dhaqan ka dhiganno isaga markaynu ku camalfallo isaga markaynu hoggaan iyo qiyaado ka dhigno ino haga oo ina kala saaro ina xukuma markaas ayaa waxa weeyaan wanaagga aynu hiigsanayno markaasaynu helaynaa walaalayaal nabiyunaa muxamed calayhi afdal salaati wasalaam xagga akhlaaqda waxa uu ka gaadhay makaanaadka ugu sarreeya iyo darajooyinka ugu sarreeya nebigu sala allahu calayhi wasalam akhlaaq wanaaggiisa waxa inagaga filan suurada uu ka bixinayo ee uu ka tilmaamayo saxaabigii qiimaha badnaayee anas ibnu maalik ee tobanka sano gacanyaraha u ahaa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam sida saxiixaynka ku sugan xadiidu anas waxa anas uu leeyahay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam axsana annaasi khuluqa waxau rasuulka ilaahay ahaa dadka ka ugu dhaqanka suuban ee ugu akhlaaqda wanaagsan akhlaaq wanaaggiisa ayuu tusaalaynayaa anas anas waxa uu yidhi maa masistu diibaajan walaa xariiran alyana min kafi rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi weligay ma taabannin xariir ka liilan oo ka dabacsan gacantii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam muu ahayn mid qallafsan oo kakan oo adag kaana hayinan layina waxa waa hayin mid dabacsan oo layin ah waxa uu yidhi marada dharka waxa ugu jilicsan oo ugu dabacsan xariirta markaa waxa uu yidhi weligay ma arag oo ma taaban xariir ka dabacsan gacantii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam macnaha gacanta nebi moxamed ayaa xataa xariirta ka liilanayd oo ka dabacsanayd waxaa anas uu yidhi walaa shamimtu raa'ixatan qatu atyaba min raa'ixati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam weligay ma urin udgoon iyo raa'ixo ka udgoon badan tii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi anas isagoo hadalka sii wata walaqad khadamtu rasuula allaahi cashra siniin toban sannadood ayaa nebi muxamed u adeegaya oon gacanyaro u ahaa buu yidhi famaa qaala lii qatu uffin weligii uf iyo kelmad xun nebi muxamed iguma odhan walaa qaala lii lishayin facaltuhu lima facaltah waxa uu yidhi weligay shay aan sameeyey maxaad u samaysay ima odhan walaa lishayin lam afcalhu alaa facaltah weligay waxa uu yidhi anas shay anan samayn maxaad u samayn weyda ima odhan haadihi akhlaaqu rasuulillaahi sal allahu calayhi wasalam dhaqankii nebi muxamed waa kaa akhlaaqdiisii toosnayd waa taa anas oo toban sannadood gacanyaro u ahaa waxa uu leeyahay weligii hadal xun igulama hadlin kelmad qalloocdana iguma odhan adigana waxaa laga yaabaa qofka ciidanka ku ah ee shaqaalaha ku ah ilain xaq iyo xurmo ayuu kugu leeyahay iyo xuquuqe inaad maalintii toban jeer adhiif iyo huruuf iyo hadal xun af iyo adinba aad kula kacdo anas waxa uu leeyahay weligay shay anan samayn maxaad u samayn weydee ima odhan waxaan sameeyeyna maxaad u samaysay ima odhan waa dhaqan wanaaggii nebi muxamed sal allahu calayhi wasalam nebigu calayhi afdalu salaati wasalaam dhaqan wanaag iyo mucaamalada wanaagsan ereyo kooban ayuu ku soo ururiyey si aynu tusaale uga dhiganno aynu ku toosnaanno oo rasuulku sal allahu calayhi wasalam sida ku sugan xadiidka saxiixaynka camar ibnulcaas uu warinayo waxa uu nebigu yidhi man axabba an yuzaxzaxa can innaar wayudkhala aljanna فlتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه waxau nabigu yidhi sal اllahu عalayh وasalam ruuxa jeclaada in naarta laga dheereeyo jannadana la geliyo ruuxa taa doonaa geeridiisu ha u timaado isagoo rumaysan ilaahay iyo maalinta dambe qiyaamada dadkana ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay isaga inay kula dhaqmaan waxa uu qof walba jecel yahay dadku hadal wanaagsan inay kula hadlaan waxa qof walba uu jecel yahay dadku ficil wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan inay kula dhaqmaan nebigu sal allahu calayhi wasalam dhaqan wanaagga wuxuu ku soo koobay oo uu ku soo ururiyey weedhaa ama kelmaddaa kooban ee xuruufteedu ay yar tahay laakiin macnaheedu uu ballaadhan yahay waxa uu yidhi walyaati ila annaas maa yuxibbu an yu'taa ilayh waxa uu jecel yahay isaga inay dadku kula dhaqmaan ee hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan ah isaguna ha kula dhaqmo akhilmuslim wa ukhtilmuslima marka aad doonayso dhaqankaaga inaad qiimayso waxaad eegtaa maxaad jeceshahay dadku inay kuula dhaqmaan oy kuula yimaadaan kaa aad jeceshahay aduguna dadka dee kula dhaqan waxaad isweyddiisaa maxaad necab tahay dadku inay kugula dhaqmaan kaa aad naftaada u necab tahay adiguna dadka ka daa mucaamalada wanaagsani intaasay ku soo ururaysaa waxaa akhlaaqiyaadka wanaagsan culimmadu ay ku qeexaan inay tahay badlu nnadaa wa kafu ladaa waxtimaalu ladaa badlu nnadaa in macruufkaaga iyo wanaaggaagu dadka u gaadhoo dadka aad siisa macruufkaaga oo diin iyo cilmi haddaad dheertee aad ugu deeqdo adduunyo haddaad dheertee aad ku caawiso hadal wanaagsan wax kalood sadaqadaysata haddaad weydo kelmadda wanaagsani waa sadaqo alkalimatu tayibatu sadaqa wax kale haddaad weydo wejigaaga qofka inaad u hurta iyo sharaftaadoood erge iyo shafaaco u gashaa waxa weeyaan macruuf iyo wanaag markaa badlunnadaa yacni macruufkaaga iyo wanaaggaaga dadka inaad siiso oo macruufkaaga iyo wanaaggaagu u gaadha af iyo adinba oo dadka waxaad dheer tahay diin iyo dunyaba aad ugu deeqdo wa kaful adaa dhibaatada adigu aad leedahayna dadka inaad ka xakamayso oo aad ka badbaadiso oo adiga macruufkaaga dadka haddaad gaadhsiisay dhibaatadaadana inaad ka ilaashato oo af iyo adintoona aanad ku dhibin waxtimaalu ladaa dhibaatada iyaga xaggooda kaaga imanaysana inaad sabir iyo dulqaad u yeelato waa saddex tiir oo ay ku taagan tahay dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka wanaagsan waxaa laga yaabaa ruuxu arkaantaa markuu sidaa u eego inuu yidhaahdo tolow yaa ka soo bixi kara وma yulaqaaha ila اladiina sabaruu wma yulaqaaha ila duu xadin cadiim arrinta noocaasa waxaa lala kulmiyaa oo la waafajiyaa qof ayaan badan oo sabir badan waayo ruuxu waxaa laga yaabaa haddii dadka macruufkiisa uu gaadho inaanay dhibaatadiisa ka badbaadin waxaa laga yaabaa dhibaatadiisa hadday ka badbaadaan inaanu dhibaatadooda u dulqaadan laakiin qofka saddexdaa isla helaa waa qof meel sare akhlaaqda wanaagsan ka gaadhay waa in wanaaggaagu dadka gaadho dhibaatadaada ay ka badbaadaan dhibaatadoodana aad u dulqaadato waa arrimaha lagu gaadhayo waxa weeyaan fadaa'isha tirada badan leh laakiin arrinta noocaasihi haddii aad la yaabto culayskeeda ay leedahay waxaad culayskeeda ku iloobaysaa marka aad ogaato fadliga iyo derajada ka dhalanaysa qofka arrinta noocaasa sameeya waastaqfir ullah alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal akhlaaqda wanaagsan arkaanta ay ku taagan tahay haddii ay kugu cuslaato waxaad eegtaa abaalka ka dhalanayeed helayso si ay kuugu sahlanaato waayo waxaa la yidhi man carafa maa yatlub haana calayhi maa yubdil qofka waxa uu doonaya iyo halka uu hiigsanayo garanaya qiimaha ay leedahay halkaasi waxa la fududaada qiimo kastoy ugu kacaysa iyo wax kastoo uu bixinaayo marka haddaad ogaato akhlaaqda wanaagsane abaalka ay leedahay yacni waxa weeyaan arkaanteeda iyo shuruuddeeda inaad la timaadaa kugu cuslaan mayso waxa kaaga filan fadliga iyo wanaagga ay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsane ay leedahay xadiidka nebigu sal allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay kama akhraja alimaamu tirmidi fii sunanihi min xadiidi abidarda waxa uu nebigu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam maa min shayin ahqalu fii miisaani alcabdi yowma alqiyaamati min xusni alkhuluq ma jiro shay miisaanka qofka mu'minka ah xasanaadkiisa loogu miisaamaya maalinta qiyaame miisaanka ah xasanaadka shay kaga culays badani ma jiro akhlaaqda wanaagsan wax laguu saaro waxyaabaha ugu culus waxa ka mid ah dhaqan wanaag iyo akhlaaqda wanaagsan waxaanay qiimahaa ku yeelatay dee dhaqan wanaagga tawxiidkii baa soo gelaya oo sunnadii baa soo gelaysa oo diinta oo dhan axkaamteedii iyo cibaadaadkeedii iyo acmaasheedii oo dhan ayaa soo hoosgelaya dhaqan wanaagga bal waxaynu odhan karraa diin oo dhan waxay isugu soo ururaysaa oo isku fuuqsaday alkhuluqu alxasan dhaqan wanaagga oo baab kastaaba u soo gelayaa walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam kama akhraja alimaamu abu daawuud fii sunanih waalxaakimu fii mustadrakih min xadiidi caaisha ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam qaal ina alcabda layabluغu bixusni khuluqih darajaة الsaa'imi اlqaa'im waxa uu nebigeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh waxa addoonku dhaqan wanaaggiisa uu ku gaadhaa derajada uu ku gaadhay qofkii maalin oo dhan soomanaa habeen oo dhanna taagnaa derajaduu gaadhay ayaa qofka dhaqanka suuban ku sifaysani uu ku gaadhayaa dhaqan wanaaggiisa walaalayaal maxaa ka qiimo badan yacnii ficil ama camal aad samayso oo aad ku gaadhay darajata asaa'imi alqaa'im acmaasha la sameeyo kuwa ugu fadliga badan leh waxaa kaloo rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqaa mu'miniinta waxa ugu iimaan dhammaystiran ka ugu akhlaaqda wanaagsan leh maxaa inooga baahi badan inaynu hello wax iimaankeenna quweeya oo kor u qaadoo xoojiya waxaa kaloo rasuulku lahaa sal allahu calayhi wasalam sida xadiidka sunanta ku sugan min xadiidi jaabir waxa uu nebigu yidhi inna min axabbikum ilaya waaqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum akhlaaqa kuwiinna aan ugu jecelahay ee maalinta qiyaamana iigu dhowaansha badan xagga majliska waxa uu nebi muxamed tilmaamo uu yidhi kuwiinna aan ugu jacaylka badanahay ee qiyaamahana xagga majliska iyo meesha ay fadhiisanayaan aniga iigu dhowaansha badani waa kuwiinna ugu akhlaaqda wanaagsan ee ugu dhaqanka suuban leh sidaasaa rasuulku ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh bal nebigu waxa uu idhi kamaa fii sunan ibni maaja min xadiisi anas ana zaciimun bibaytin fii rabadi اljanna liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqaa وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وعو رسولك صلى الله عليه وسلم waxaan u dammaanad qaadayaa oon damiin uga ahay waxa weeyaan guri looga dhiso jannada dacalkeeda ama darafkeeda waa darajaadka jannada halka ugu hoosaysa liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqaa ninka muranka waxaa la yidhaha isaga taga walow isagu garta ha yeesho oo xaqa ha ku taagnaadabaeh muranka iskaga taga waxa uu nebigu yidhi wabibaytin fii wasadi aljanna waxaa kaloon damiin uga ahay in guri jannada bartankeeda looga dhiso liman taraka alkadiba wain kaana maasixaa ninka beenta iskaga taga walow kaftan iyo dheeldheelba ha ka noqotee yacnii ninka beenta iska ilaaliya dhab ahaan iyo dheeldheel iyo ciyaar midna aan beenu sheegin waxa uu nebigu yidhi wabibaytin fii acla aljanna liman xasuna khuluquh waxaan u dammaanad qaadayaa in guri looga dhiso jannada halka ugu sarraysa ninka waxa weeyaan akhlaaqdiisu ay wanaagsanaato walaalayaal haddaba mucaamalo iyo dhaqan wanaaggu qiimaha iyo qadarka ah hadduu leeyahay waxa ayaan daraa ummadda islaamka iyo bulshada muslimiintu waxay lahaayeen dhaqan lagu daydo ka ugu wanaagsan waxay lahaayeen akhlaaqiyaadka ugu qiimaha iyo qadarka fiican run haddii la sheegayo iyagaa hormood ku ahaa ammaano haddii laysku tilmaamayo iyagaa ku toosnaa wax alla waxa akhlaaqad wanaag ee qowl iyo ficilba yacnii af iyo adinba dhaqan wanaag iyo mucaamalo wanaag muslimiin baa lagu yaqaanay maantase waxa ayaan daraa in dhaqanka wanaagsan gaalo lagu tilmaamo in haddii ballanta la burinayoe la baajinayo waxa weeyaan dadka muslimiinta ah lagu tuhumoo la yidhaahdo ma ballankoodiiba ballanta haddii la ilaalinayana gaalka faranjigaa lagu tilmaamoo la yidhaha ma ballan faranjiba macnaha waa ayaan darro in mawaasiintii ay isbeddesho oo wixii wanaagsanaana gaalka lagu tilmaamo wixii xumaana muslimiinta lagu tilmaamo laakiin su'aasha isweydiinta mudani waxay tahay maxaa isbeddelay ma islaamka mise waa muslimiinta islaamku waa kii nebi moxamed lagu soo diray ee saafiga ahaa ismana beddelin mana doorsoomin oo islaamku dhaqanka wanaagsan halka ugu sarraysa ayaa uu ka taagan yihi laakiin waxa isbeddelay waa dadkii islaamka ku abtirsanayey waxa doorsoomay waa muslimiinta aakhiru zamanka nool ee maaha diintooda yacni dhibaatada iyo nuqsaantu diinta islaamka kuma jirto laakiin muslimiinta ayaa nuqsaantu ay ku dhacday walaalayaal gaal wax lagaga daydo oo tusaale lagaga dhigta ma laha waayo ninka ilaahay abuurtay garan waaye ee nebi moxamed sal allahu calayhi wasalam rumayn waayey akhlaaq iyo wanaag meelna uma soo marin wax lagaga daydana ma mudna laakiin waxa muhiima inaad ogaato adiga ayaa tusaale mudan gaalku adiga waa inuu kugu daydo laakiin maanta ayaan darrada inagu dhacday da'yarteennii iyo dhallinyarteennii iyo waxa weeyaan xataa dadkii waaweynaa in badan oo ka midihi waxa laysku ekaysiinayaa oo lagu dayanayaa waa gaal siduu u labistaa loo labisanayaa siduu u feedhaa loo feedhanayaa siduu u socdaa loo soconayaa siduu isagu u dhaqmo ayaa loo dhaqmayaa walaalayaal arrinta noocaasihi waa nuqsaan weyn oo ummadda islaamka ammaanta ku habsatay waxaa muhiima inaynu da'yarteenna iyo dhallinyarteenna arrinta noocaasa ka wacyigelinno waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau idhi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum waa ayaandara maanta wax alla waxa tiifiga laga arko ama gaalu sameeyo maanta inaad shaariceenna iyo waddooyinkeenna aroortiiba aad ku aragtaa waa ayaandarro bahalaha guryaha la soo dhigtayna waa macallinbaas oo xumaanta baariis ka dhacaysa halkaa hargayse keenaya waa ayaandarro aad iyo aad u weyn waxa walaalayaal markaa loo baahan yihi ummad qiimalaynu ahayn ummad sharaf iyo cizi leh oo hoggaanka ummadaha haysa ayaynu ahayn si hoggaankeenii iyo sharafteenii iyo cisadeennii inoogu soo laabato akhlaaqiyaadkeennii iyo dhaqankeennii inna kuwa inaynu u soo laabanno waa badeecadeennii iyo dhaqankeennii waxa gaal lagu tilmaamaya run hadduu sheegaya innakaa uga awlaysan oo uga mudan ammaana hadduu leeyahay innakaa uga awlaysan oo inaga mudan tuu innaka inaga qaatay isaga inaynu ku tilmaanno ma aha innaka ayaa diinteennu ay dhigaysaa oo nebigeenna muxamadihi sal allahu calayhi wasalam halka ugu sarraysa uu ka gaadhay wa innaka la calaa khuluqin cadiim walaalayaal waxaan naftaydiiyo nafihiinnaba kula dardaarmayaa in mujtamacaadkeenna iyo bulshadeenna aynu ku waaninno in dhaqankii islaamka dib loogu soo noqdo rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wafi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله